wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo si rasmi ah uga daahfurtay tababar ku saabsan hirgelinta qorshaha qaranka ee caruurta kaasi oo qayb ka ah dadaalada lagu horumarinayo xuquuqda iyo daryeelka caruurta ee gobolka tababarkan oo socon doona muddo laba maalmood ah ayaa waxaa ka qayb galaya odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada iyo xubno ka tirsan howlwadeenada wasaaradaha koonfur galbeed ujeedada tababarka ayaa ah in la xoojiyo fahamka iyo ka qaybgalayaasha bulshada ee hirgelinta qorshaha qaran ee caruurta furitaanka tababarka waxaa si rasmi ah u dahfurtay agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka koonfur galbeed marwaa madiina axmed nuur oo sheegtay in tababarkan uu muhiim u yahay kor uqaadidda wacyiga bulshada iyo sugidda xuquuqda caruurta waxaan idinku mahad celinaan kasoo dhaweynayaa ka qaybgalkiina shirkaan oo ah habeenta qorshaha qaranka ee caruurta ujeedooyinka kulamadan waa in lagu hadalo si qorshaha qaranka loo gaarsiin lahaa heerarka hoose si loo xaqiijiyo ee mudnaanta iyo ballanqaadyada qaranka si wax ku ool ah lagu bedelo tallaabooyinka ficil ah oo ka dhacaya herarka deegaanka ee koonfur galbeed fikradihiina waaba aada muhiim u tahay waxaan rajeynaya in aad si firfircoon ah ka qeyb qaadataan waad mahadsantihiin shirkuna furya insha allah dhanka kale afyeenka odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed malaaq deero yacquub ayaa soo dhoweeyey qorshaha isaga oo muujiyey taageerada odayaasha dhaqanka ee ku aadan hirgelinta siyaasadda caruurta ee dowladda dhammaantiyo maybalana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib arin muhiima u in laku hadalo balbadana laku hadalaayo siyaasada laku hadalaayo dhismo dowladeeda laku hadalaayo walbarasho laku hadalaayo maanta in ciyaalkeena laku hadalo jiilka kore umadana walantaraw haddii waqtidan oo kale barbaarintoodii walbarashadooda iyo xuquuqaaga yeelayin liinta xigeliina dowladnimada liinka tixgelin goosnimada liinka tixgelin ilmaha may naqdaana kuwuuna aragnayn xasharaadka amal liinkadeediyaw badaha ka deedayaan xabadaha liindhikaw kii askari naqada kii ururada umudanha ka horjeedo dhibaatayaw naqada intaba waxawaay ma haytay ilmaha oo lahan tarbiyayn iyo sheenasi ankumaha naqaana wasaaradda oo goratay owalba wasaaradda haweenka may haytay wasaarad barbaarinta bulshada iyo hayti may leraaya ayo walbarati bulsho walbarati iyo may leraaya iniyo kataaman ini walbaradan walbaraan barnaamijkana hanoo qiibgeliyaano eraan odayaalka dhaqanka oo bulshadan walbadan ku og nahay ha ku qiibgeliyaan eraan eed iyadan kama hasinyin hadhoo ayaan fikiradaasi ku qiib qaadadaana ra-yi ahaan aan ku qiib qaadadaana insha allahu tacaala wasaaradana kon iyo kow jeer maylana mahadsantiin eed iyadaan mahadsantiin dhammaantiinna siin salaama asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa wada dadaalo lagu horumarinayo xuquuqda iyo daryeelka caruurta